إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duqurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen dilka joogtada ah ee ciidamada dowladda federaalka ay u geystaan shacabka markay jidadka marayaan waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka waalidiinta soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan oo ay kala kulmayaan caruurtooda kuwaasoo qaarkood ay waalidkiis kala weyn yihiin askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose maktabka dacwada walaayada islaamiga ee hiiraan ayaa tartan waxa uu qabtay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada buuqa qable iyadoo kuwii kaalimaha hore galana abaalmarino la guddoonsiiyey askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose in ka badan shan iyo toban ruux ayaa dhimashaya dhaawaca waxay ku noqdeen duqeyno ciidamada shisheeye ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dowra waxay u soo gebagabaysay in ka badan boqol ruux oo muwaadiniin ka ah masaajida degmooyinka walaayada inta waa qodobadii warka waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen dilalka joogtada ah ee ciidamada dowladda federaalka ay u geystaan shacabka markay jidadka marayaan iyadoo ciidamada dowladda federaalka ay caado ka dhigteen in marka ay gaadiidka dagaalka ay saaran yihiin ku marayaan wadooyinka magaalada muqdisho ay toogtaan dadka kasoo hor muuqda ayaa arrintaasi waxaa aada uga cabanaya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho qaar ka mid a dadkan oo saxaafadda la hadlay waxa ay sheegeen in waxa ciidamada dowladda federaalka ka wadan magaalada muqdisho aanay ahayn wax loo dulqaadan karayo waxay tilmaameen in si joogtaa loo dilayo dadka islamarkaana rasaasta si bereera loola dhacayo dadkiyaa ku dhinto waaye dhakhaatiir iyo dad badan iyo wiiftaa dishe iyo jidaa la furaaye iyo ciidamadaa dilay waa badatay niman iska dhallinyaraa oo qoryo wato oo baabuur wato baabuurku markuu jaam galo xabada rida xabadahaasna dadaa ku dhinto dad waa ku dhaawacma anaaba dhowr jeer arka annagoo maalin meel soconno bajaaj aan la saaran ayay naga daba yimideen dhowr xabadooday korkayna marsiiyeen marka waaba dhaxannay marka nidaamkaas waa jiraa dad badanoo masaakiinaa ku dhimanayo dadaa ku baaba'aayo qaabkaas waxaa laga bedelo halkii gaadiidka ciidamada dowladda federaalka ahi ay hoonka yeeri lahayeen askarta ayaa waxay tooganayaan dadka ka soo hor muuqda si waddada loogu furo dhaqan fiican barta oo aan ahayn jidka in xabada lagu furto waxaan rabaa inaan meeshaan ka sheego dhibaatada aan ku qabno waddooyinka haddaan nahay wadayaasha mootooyinka ama gaadiidka ciidamada dawladda ayagoo socdo imaanayaan xabaday furayaan dad badanoo mootaalayaa ku dhinteen hadda ugu dambaysa waxaa lagu dilay wadda iyadoo la furanayo waddadaan haddaan taqaano tarbuunka agtiisaa wiil lagu dilay oo aan naqaano aan asxaab ahayn meelaad u leextid maleh gaari ciidan aa imaanayaa xabadaa wuxuu ku furaa uu leeyahay dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay dhibaato badanaan kala kulnay xabadda ninkii ridaaya meel aad u carartaa male aad u fakata isagana hawaama ka leexu kuleeyahay jid sanadihii lasoo dhaafay dad badan ayay ciidamada dowladda federaalka ay habkan u dileen iyadoo ay jiraan kuwo kale oo badan oo ay ku laayeen magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka xilliyo ay ka dhacayeen moobeelo lacag iyo waxyaabo kale intaba waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka waalidiinta soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqano ay kala kulmayaan caruurtooda kuwaasoo qaarkood waalidkabay iskala weyn yihiin halka iminka ugu darani waa dalka maraykanka oo soomaali fara badan ay ku nooshahay caruurtan ayaa waxaa lagu marin habaabiyey iskuulle ku yaala dalka maraykanka oo lagu dhigo daruusta shisheeye taasina waxa ay keentay in caruurtu ay yaro kor isu qaadaan oo ay u arkaan inay waalidkood ka sarreeyaan mid ka mid a soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka islamarkaasina dowladda maraykanka wada shaqayn la leh ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin waalidiinta soomaaliyeed ee maraykan ku dhaqan iyo caruurtooda caruurta iyo waalidka waalidkii oo haysta dhaqankeena oo ilmaha fadhiisa kac wax amarka la siin jiray iyo ilmihii soomaalida ahaa oo meesha ku koray oo qaata dhaqankii maraykanka oo ah ana amiir wa anta amiir Ta- taas marka waxay keenaysaa marka ilmihii markuu gaadho toban sano ayuu xoogaanayaa inuu waalidkii wax yaro aqoona dheer yahay sida luuqadda oo kaleeto waalidkii inta badan waxaa laga yaabaa luuqadda inaan si fiican ugu hadlin so ilmuhu wuxuu arkaya markuu iskuulka tago waalidkii oo luqadii ku hadlaynin marka warqad meel kusoo dhaco oo kaleeto waalidka warqadii akhriyi karo kaal ee akhridhahaya markii taleefon la wacayo dan waa- ilmuhu wuxuu su malaynayaa marka inuu asagu mudan yahay inuu mas-uuliyadda reerka maamulo asagu si waalidka maamuli lahaa dhibaatooyinka waalidka haysta waxaa ka mid ah in carruurta aanay u dhawaaqi karin islamarkaasina haddii yaro la canaanto ay garaacayaan lambarka lagala xiriiro ciidamada biliiska islamarkaana durbe ay albaabka soo garaacayaan iyaga oo la safanaya carruurta waalidiinta qaarkood caruurtii baa handadaysaba xitaa mararka qaarkood oo waalidka hadduu dhalmihii la hadlo wuxuu leeyahay nine one baa ku wacaya oo nine one-kii laftiisii oo lambarkan oo emergency-ga loo wacdo oo askarta ku dhacaya qaabka u shaqeeyaa waxay tahay dadkan ajnabiga oo la noolaay ilmahooda xitaa hadday garaacaan oo nine one-ka u yimaado waxa lama dhahayo laakiin innaga asi ma garanti ha markii nine one-ka la waco oo booliisku yimaado waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu caruurta la safto maadaama uu arkay waalidku luqadda ku hadlaynin inuu xitaa taas iyo dhaca xitaa mar dambe waxaa dib lagugu celiya nasowa macallimiintii laftooda qayb ka ciyaarahaya oo ardayga weydiinaya gurigeena maxaa ka jira kan maxaa ka samaysaa wuxuu intaa ku daray haddii carruurta loo gacan qaado amaba xataa dowladdu ka war hesho in carruurta guriga gudihiisa ku dagaalamaan waalidka oo jooga ay taasi keenayso in carruurta laga qaato waalidiinta sidaas oo marar badan oo hore dhacday tani waa in yar oo ka mid a dhibaatooyinka faraha badan ee soo wajahay soomaalida qurbaha ku nool askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim qooley oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin waxa ay ku toogteen deegaanka ceelasha biyaha ee shabeellaha hoose ka tirsan laakiin u dhow oo kaabiga ku haya magaalada muqdisho dilkani wuxuu qayb ka noqonayaa dilal badan oo horey loogu geysta ciidamo badan oo ka mid ahaa dowladda federaalka ah in ka badan shan iyo toban ruux ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen duqeyn ciidamada shisheeye ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose hashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa shalay gelinkii dambe dad shacaba ku laayay deegaanka siigaale oo u dhow degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan oo kasoo baxay jannaale ayaa si bareera waxay madaafiic ugu garaaceen deegaanka siigaale sida ay sheegeen dadkii goobjoogga ahaa waxaana duqeymahaas ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicda ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku garaaceen deegaanka siigaale ku dhintay shan ruux oo ay ku jirtay hooyo iyo laba carruura oo ay dhashay halka dadka ku dhaawacmana ay kor u dhaafayaan toban ruux mustaf muuse cumar wuxuu la dhashay faadumo muuse cumar oo iyada iyo laba carruura oo ay dhashay ay ku dhinteen hoobiye ku habsaday guri ay ku sugnaayeen wuxuuna idaacadda islaamiga alfurqaan uga warramay sida ay wax u dhaceen mustafa muuse cumar xasuuq baana noo gees dadkii dhintay waxay ahaayeen maaragtay gabar iskoo iska abaanahay oo la yidhahdo faaduma muuse cumar iyo laba carruur ay dhashay saddex carruur oo kale isku meel ay ku dhinteen hal guri ay ku jireen isku meel ay ku dhinteen hoobiyaa kusoo dhaca hoobiye gabadha aniga duqanta ku dhimatay waxay ahayd soddon iyo saddex jir gabadha maaragtay waxay leedahay ilaa iyo maaragtay toddoba carruur ay leedahay had laba carruur waa la dhimatay inta kale waa usoo hartay waa soo baxeen waa soo baxeen waxay yimaadeen meel bularuunta la yidhaha ay yimaadeen maarata meeshay hoobiyi ku rakabteen meeshay naga soo duqeen waxay ku duqeenayaan siday u barkicaan maaragtay dadka siday u barkicaan u duqeenayaan in laga barkica calaashaan sidoo kale mid ka mida dadka deegaanka ah ayaa ka warramay duqeymaha ay shisheeyaha ku garaaceen deegaankooda dadka dhintay waxawaaye hal habar weynaa ku jirto oo wax dhashiya ku jirto wixii kale saqiira waa yaryar oo hadda usoo koraayo waaye dhibaatay waxay oglahayn oo hayaan adeeg iyo maalin malag hurdo markiisaan oo kale ay soo bilaabaan dhibkooda ay yaalo ilaahi anaga qabtaan leenahay marka laga soo tago dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxaa sidoo kale duqeymahan ay shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ku garaaceen deegaanka siigaale ku dhintay xoolo badan waxaana ku burburay masaajid iyo ugu yaraan saddex guri sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku caan baxay dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku nool goobaha ay ku sugan yihiin iyo kuwa ka agdhow waxaana sidaan oo kale duqeymo ay hore u geysteen ku dhintay dad badan oo shacab ah
maktabka dacwada walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa tartan waxa uu qabtay qaar ka mid ah haween ku dhaqan magaalada booqa qable iyadoo kuwii kaalimaha hore galana abaalmarino la guddoonsiiyey soo warkan uu ku faahfaahinayo mahad cubeyd cali munaasabadan oo ahayd mid lagu soo xirayay tartan aqooneed dhex maray dumarka muslimaadka ee wax ku barta sideed markas oo ka mid ah maraakiista waxbarashada islamarkaana ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa waxaa kasoo qeyb galay marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa xafladda lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka alleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النصيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليوادئوا عدة ما حرم الله ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين intaas kadib waxaa bandhig sameeyey qaar ka mid ah ardaydii tartanka galay فحمدا يا إلهي ما تيسر من المحن التي كنا بأوفر بجهل بل بظلم بل بحقر فنحن الآن ما زلنا نذكر فكم من نعمة أنعمت فينا فلا نحصي العديد بما نعبر مراكز جمعت من غير نسو تعاهدنا السمو بغير ذكر إن الذين كو يبايعونك كل بلمي إنما إنك لمها يبايعون الله لا يلبلمين يد الله ألا قعنتي فوق أيديهم قعمه ودشود إيهاتي فمن روحي نكس بري فإنما إنك لمها ينكس وحو بري على نفسي نفسديسا ومن روحي أوفى أوفي بما شيء عهد وكل بلم عليه دشيسا الله أله فسيؤتيه الله سين دون أجرنا والقد عظيما وين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه مالمس قار كمد التي تاسو لقي ولقلمه فيها العدو عدوة ينتظر وسوق حتى إذا مالت الشمس ورقي لا كيلته قام واستاغ فيهم لحظة فقال وحو نير يا أيها الناس وددوا لا تتمنوا اجعل لساننا لقاء العدو عدو عند كلنتان واسألوا لا ألا ويديس العافية أنا بتقولها إذا قلت لقيتموهم عند كلنتان فاصبروا صبرا واعلموا عقاده أن الجنة جنة taxta dilaala suyuufi seefaha hooskooda hoostiis inay haatay martidii lagu maamuusay munaasabadan waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah waxgaradka iyo ugaasyada wilaayada hiiraan alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan xilligaana soo gaarsiiyey inay rag iyo dumar ilaahay kitaabkiisii ay baranayaan ay ku dhaqmayaan ilaahaygiina soo gaarsiiyey ayaa mahad iska leh waxaan la dardaarmayaa gabdhaha muslimaadka ah oo ilaahay inuu haleeshiiyey inay ilaahay kitaabkiisii iyo sunnada nabiga ay bartaan waxaa weeyaan maanta waxaad tihiin daaciyaal juhdi badan baa laydinku bixiyey dadaal badan baa laydinku bixiyey waxaa laydinkaga baahan yahay inaad juhdigaas iyo dadaalkaas laydinku bixiyey ay ka muuqato meesha aad joogtaan waxaa la rabaa waxaad tihiin gabdhihii warshaddii aad tihiin maadaama warshaddii soo saaraysii raggii aad tihiin waxaa laydinka rabaa inaad aada u dadaashiin oo wiilishii aad soo saaraysiin tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda aada u dadaashiin oo wiil mujaahidiin aad soo saartaan makaatibta dacwada ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ayaa qabta tartanno iyo dowraad lagu kordhinayo heerka aqooneed ee bulshada ku dhaqan dhulka lagu maamulo shareecada islaamka
wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dowra waxay usoo gebagabaysay in ka badan boqol ruux oo mu'adiniin ka ah masaajida degmooyinka wilaayada sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed daahir calasow dowradan oo loogu magacdaray cabdullaahi ibnu ummi maktuum islamarkaana shicaarkeedu uu ahaa waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub ayaa loo soo gebagabeeyey in ka badan boqol ruux oo ka mid ah mu'adiniinta dhammaan masaajidda degmooyinka wilaayada culamaa udiin iyo mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada ayaa ka soo qayb galay xiritaanka dowrada sheekh balle oo ka mid ah culimmadaasi ayaa goobta ka hadlay isagoo ku dheeraaday ahmiyadda aadaanka shaqadaa waxaa la doonaya walaalayaa oo laydiin macnaha laydiin taxafiisinayo oo abaalmarka laydin siinaya oo boqol nin ka badan jubbooyinka laysaga keenaya meel kasta macnaha inaad ku fadhidaan qiimo weyn islaamka shaqo adag inaad u haysaan shaqada inaad ilaalisaan waa shaqo aad alla darti u haysa weeyaan wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin lama amrin dadka inay ilaahay diinkiisa u khaalis yeelaan mooyaane shaqadaani waa shaqo la qabto midda ugu wanaagsan weeyaan waariga jubbooyinka oo goobjoog ka ahaa munaasabadda gebagabada u ahayd dowrada ayaa mu'adiniinta dareensiiyey mas-uuliyadda saaran annaga awaamirta aan bixino haddaan maamul nahay waxaa naga xoog badan awaamirta ay bixiyeen mu'adiniinta ragga shaqadaan u dirsanno ayagoo shaqada ku jira hadday mu'adiniintu aadaanaan halkaasi shaqada uga tegaya waa la adimuu ku leeyahay halkaasuu weyse qaadanaya oo isku diyaarinaya salaad shaqadaas marka aad haysaan akhyaaray waa shaqo aad iyo aad u ballaaran waa khidmad ilaahay subxaana wa tacaala aada u haysaan waa waxa weeyaan waxaad tihiin shaqaale ilaahay waxaad tihiin waxa weeye dad ilaahay subxaanah wa tacaala ku raaligelinaya camalka ay hayaan waa shaqadii waxa weeye ambiyada sheekh maxamed abuu cabdallah waxa uu docda kale ka hadlay sifooyinka laga rabo mu'adinka sifooyinka laga rabo qofka mu'adinkaa awalan inuusan ajar ku dalban shaqadiisa ikhlaas ilahay dartii ay noqoto waxaa kaloo laga rabaa inuu wax uu qofkaas daahir uu yahay labadii xadath baa waxa weeyaan uu daahir ka yahay daahiran min alxadatain waxaa laga rabaa inuu markuu aadaamayo mustaqbila alqibla qiblada inuu qaabilo mu'adinka waa inuu waxa weye iltifaat sameeyaa oo waxa weye dhanka bidix iyo dhanka midig xaya cala asalaah xaya cala alfalaax dhanka bidixda iyo dhanka midigta waa inuu jeestaa qofka mu'adinka waxaa la rabaa inuu an yarfac sawtahu biاnnidaa markuu waxa weeyaan dadka uu aadaanka ugu dhawaaqayo inuu cad dheer uu ku dhawaaqo ha arixna yaa bilaal sidii raggii saxaabada ee ku tartamayey aadaanka markii dambena nabiga waxa weye u amray kan waxa weye ugu cod fiican kaasaa la qaatay waaliga ayaa sidoo kale soo jeediyey in la nooleeyo oo la camiro masaajidda qof walba in masaajidka dariskiisa laa inuu nooleeyo ayaan ummadda kula dardaarmaya la nooleeyo jamaacadiisa la nooleeyo nadaafadiisa la nooleeyo duruustiisa la nooleeyo iqaamadiisa iyo iyo aadaanka la nooleeyo la nooleeyo waxa weeyaan dadka macnaha waxa weye imaamnimada la nooleeyo ayaan dardaarmaya ilaahay guryahan oo dhan ilaahay wadanka ma laha adduunkan guryaha ilaahay waxa weeye waa masaajidda soo maha guryahanaga haddaan camirno oo masaajidda ilaahay aan dayacno xaggeen u soconna akhyaaray wallaahi halaag baan u soconnaa wallahi maalintaas halaag noo bilowda ahwa dadkii u tartami jiray aadaanka xaggee aadeen ahwa dadkii waxaw khayrka u tartami jiray xaggee aadeen qaar ka mid a raggii dowladda loo soo gabagabeeyey ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo ka sheekeeyey waxyaabaha ay ku qaateen dowradan magacayga aadan cabdi ibraahim masaajidka salaaxudiin ayaan muadinka salaaxudiin al ayuubi xaafadda hodan waxyaabaha lagu qaatay waxaa ka mid a alwalaa walbaraa alamaana fadlu laadaan waxaa kaloo ku qaadanay tasiixu laadaan aadan maxamed aadan masaajidka nusooda masjid ulxunayn waa kaal degmada saakow dowlanin heli dowladaas oo nin sootay hal toddobaad oona kashaal qaadanay maxdarooyin oo aad u qiimo badan maxdarooyinkaasi qaybtee koowaad ee ku hadalaasay in ammaanada laga ilaali muslimiinta si kastaba ha ahaatee mu'adiniinta masaajidda wilaayaadka islaamiga ah ayaa loo qabtaa dowrooyin kala duwan
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duhurnimadan waa inaga inta